أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay تfsiru sورaة الفرqاn casharkeena wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda kow iyo labaatanaad ee suuraة الفurqaan ah waxaan soo haynay ama suuraddu ay ka waramaysay shubah iyo waxyaabo ay ku qurxinayaan gaalada baatilkooda iyo shirkiga ay ku taagan yihiin diintana ama ha ahaato qur-aankii ama ha ahaato risaaladii ama nebigiiba sala allahu calayhi waalihi wasalama ay markaa yacnii uga hor imaanayaan oo ay uga dhigayaan in xaq aynan ahayn intuba arrimahana marka waa laga soo jawaabayey oo mid walbaa jawaab u munaasab ah ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu dul dhigay tiibaa marka weli socoto qaala tacaala alla wuxuu yidhi waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen laa yarjuuna aan ka cabsanaynin liqaa'anaa innaga la kulankeenna aan ka baqaynin oo aan aakhiradaba rumaysnayn waxay yidhaahdeen lowlaa unsila hallaa unsila maa la dejiyo calaynaa annaga korkeenna maa lagu soo dejiyo almalaa-ikatu malaa-igta maa korkeenna lagu soo dejiyo ha ka waranta markaa moxamed inuu xaq ku taagan yahay ow amase naraa maan aragno rabbanaa rabbigeen maan aragno oo ha noo sheego inuu moxamed xaq ku taagan yahay laqad istakbaruu lawallaahiyo qad xaqiiqo ah istakbaruu waysan taageen oo way kibreen fii anfusihim nafahooda dhexdooda nafahooda dhexdooda ayay ku kibreen wacatow way xadgudbeen cutuwan xadgudub ayay xadgudbeen xadgudubka oo kabiiran weynin badan marka aayaddan cinaadkoodii iyo madaxadeygoodii wax ka mida ayaa alla ka hadlayaa marka allah wuxuu yidhi waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen laa yarjuuna liqaa'ana yarjuuna haddii nafyi ou galo oo sidan oo kale ay ku timaado macnaheedu wuxuu noqonayaa ay laa yakhaafuuna rajihii bimacna alkhowfu isku bedelaya sideeda in lagu dhaafaana dhib ma laho waa islaazimayaan ninkii aakhiro aan ka cabsanin hadde wuxuu rajaynayaana ma jiro aakhiro dheef iyo rajana kama rababa marba haddaanu aakhiradiiba marka uunan ka cabsanin ayb marka yarjuuna maadaama nafyi ou galay ay laa yakhaafuuna waay marka macnaha maa lakum laa tarjuuna lilahi waqaaran maa lakum laa tarjuuna lilahi waqaaran in aladiina laa yarjuuna liqaa'na waraduu bilxayaati اdunyaa wاطma'anuu bihaa kulligood macnaha laa yakhaafuuna unbaa loo jeeda wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen laa yarjuuna aan ka cabsanaynin liqaa'anaa innaga la kulankeenna aan ka baqaynin macnaha aan aakhiraba aaminsanayn waay waxay yidhaahdeen lowlaa unzila hallaa maa unzila la dejiyo calaynaa annaga korkeenna almalaa-ikatu maa naloo soo dejiyo dusheenna malaa'ig maa lagu soo dejiyo malaa-igtu marka fatubi fatukhbirunaa fatukhbiranaa markaa ay noogu waranto ana muxamedan bixaqin moxamed inuu xaq ku taagan yahay ma malaa-ig la keeno oo sidaa sheegto oo innaga markaa malaa-ig dusheenna maa lagu soo dejiyo ow amase naraa maan aragno rabbanaa rabbigeen maan annagaba aragno oo markaa yacnii hana yidhaahdo moxamed baan soo diray xaq buuna ku taagan yahaye ayb midda malaa-igtana waa laga jawaabayaa yowma yarawna almalaa-ikata laa bushraa baa looga jawaabay midda ah ow naraa rabbanaana wacatow cutuwan kabiirantaa loogaga jawaabay maxaa yeelay adduunyada in rabbi lagu arko oo weliba canaad iyo madax adeyg iyadoo la adeegsanayo laleeyahay muu ilaahay aan aragno hadday waxaanu xaq yihiin oo risaaladu xaq tahay ma ilaahna aan aragno innaga ilaahay aan indhaha ka qaadno marka in adduunyada aragti alle ay ku rajeeyaan iyagoo haddana weliba mukhaalafo iyo cinaad ku jiro waa madax adeyg iyo mujaawasatu lxaddi xadkoo laga baxo meesha u dambeysay waay labada jawaab marka labada aay aayadood bay ku kala dhex jiraan ayb meeshaan hadda marka waxay la mid tahay suurat lisraa aayaddii aan kusoo marnayo waqaaluu lan nu'mina laka xataa tafjura lanaa min alardi yanbuucan waxaa ku jirtay ow taأtiya billaahi wاlmalaaئikati qabiilan yani ilaahay iyo malaa-igta iyadoo ayagoo noo muuqdo ilaa aada la timaado ku rumayn maynay dheheen tanna tii unbay la mid tahay laqad istakbaruu lawallaahi qad xaqiiqaha istakbaruu way isweynaysiiyeen meel aynan gaarin ama aynan gaari karin bay isgaarsiiyeen oo xaqii bay iska weynaysiiyeen oy ka santaageen fii anfusihim nafahooda dhexdooda oo qalbigooda kibir iyo isla weynin baa ku jiro addoonnimada iyo inay ilaahay u hoggaansamaan bay diidayaan laqad istakbaruu fii anfusihim waxay la macno tahay fii suurati kaafir in fii suduurihim ilaa kibrun maa hum bibaaligiin laabtooda marka waxaa wax kale maahane waxaa ku jirto kibir baa ku jiro aynan gaaraynin ayb wacatow way xadgudbeen cutuwan xadgudub ayay xadgudbeen xadgudubka oo kabiiran aada u weynin badan marka cutuwigooda iyo xadgudubkooda waxaa aada wax weyn loogaga dhigay xiina dalabuu ru'yat allahi fi dunya markay dalbeen adduunyada inay alla ku arkaan calaa wajhi alcinaadi weliba dhega adayg iyo madax adayg iyagoo ku jira ay u dalbadeen malaa-igtii teediina maxay tahay war haddii malaa-ig la idiin keeno waxaa la leeyahay marka ay malaa-igtu idiin imaanayso ma waxaad u malaynaysaan inay bishaaro iyo idiin wadaan idiinma wadaan waayo maalinkaa dhib bay malaa-igtu idiin wadaa ilee kufrigiibay ku dhimanayaan qiyaamihii bay la tegayaan markay qiyaamihii la tagaan malaa-igtu bishaaro uma wada marka waxba marka malaa-ig may noo timaado ha dhihinina udkur xus yowma maalin yarawna ay arkayaan almalaa-ikata malaa-igta ay arkayaan laa bushraa bishaaro yowma idin maalinkaasi lilmujrimiina uma sugnaanin kuwa dembaabay maalinkaa bishaaro uma sugnaanin wayaquuluuna waxay dhahayaan xijran natlubu waxaan dalbaynaa xijran sharnaan mancin in yacni dhibka nalaga celiyo sharnaan ayaan dalbaynaa shiritaan xijriga oo maxjuuran la sharay oo yacni la owday oo xumaantii in nalaga celiyaan dalbaynaa macnaha saasay ka dhigan tahay ayb marka yowmadan waxaa lagu tacallujin karaa udkur in lasoo qadaro udkur yowma yarawna waxaa kaloo lagu tacallujin karaa laa bushraadaas macno ay tusayso ee laa bushraada iyada laguma tacallujin karo laakiin waxaa lagu tacallujin karaa macno ay iyadu tusayso oo macnaha marka ay tusaysana waxay tahay ay yumnacuuna albushraa bishaaradii baa laga celinayaa marka yowma yowma maalin baa bishaarada laga celinayaa dheh marka haddaad doonto saa u tacalluji yarawna ay arkayaan almalaa-ikata malaa-igta maalinka ay arkayaan maalinka ay malaa-igtu arkayaan laa bushraa bishaaro yowma-idin maalinka lilmujrimiina uma sugnaanin laba tafsiir baa lagu fasiraa adharu tafaasiir kan ugu xooga badan wuxuu yahay qiyaamaha markay qiyaamuhu tagaanoo naarta la gelinayo malaa-igtu ay markaa ay marka shaqada ka qabanayso oo iyagii markaa yacni malaaigta ay ku malaa-igtu ay naarta ku cadaabayaan kuwan maalinkaa bishaaro ma jirto oo bishaaro mujrimiini uma sugnaanin tafsiirka labaad wuxuu leeyahay waa marka ruuxda laga qaadayo oo gaalkii marka ruuxda laga qaadaya malaa-igtii waa arkayaa walow taraa id daalimuuna fii khamaraati lmowti wاlmalaaئikatu baasiطuu aydiihim akrijuu anfusakum alyawma tujzawna cadaaba alhuun sidaasaa la dhahaya marka maalinkaas malaa-igta ay bani aadamkuna hadda malaa-ig lama kulmo mana arko ilaa wuxuu arkayaa marka nafta laga qaadayo malaa-igta arkayaa laba kooxaa la kala ahaanayaa koox waa kuwaas xoog nafta looga siibayo qeybna waa qeybta ilaahay yidhi ina aladiina qaaluu rabbuna allahu suma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaaئikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun marka mujrimku hadda nafti xoog baa looga qaadaya qiyaamahana malaa-igta waa lagu arkaayo marka qiyaamaha la tagana khasanatu naar ma loogu tegaayo bishaaro iyo khayr ayb udkur xus yowma maalin yarawna ay arkayaan almalaa'ikata malaa'igtu ay arkayaan laa bushraa bishaaro yowma-idin maalinka lilmujrimiina uma sugnaanin wayaquuluuna waxay dhahayaan laba tafsiiraa ku jirta wayaquuluuna in laga wado gaalada mujrimiintiiba in laga wado wayaquuluuna mujrimiintu waxay dhahayaan markaasi xijran xijran marka waa masdar weeyaan gayru mutasarif sidaanu un u imaanayaa markaan waxaana marka macnuhu caamilkiisuna waa xadfan yahay marka natlubu waxaan dalbaynaa waa xijran sharnaan oo yacni mancin cadaab iyo dhibaato in nalaga manciyaan dalbaynaa waay macnaha maxjuuran iyo isagii baa marka laga sifaynaya waana lagu adkeynayaa sharitaankaas oo maxjuuran la sharay la sharayo marka carabta waxaa la yidhaahdaa xijran maxjuuranta waxay iyagu u isticmaali jireen sida badan marka ay meel tagaan shay ou kasoo qof ou kasoo horbaxo ama ay wax ka hor yimaadaan inay waxaa dhibaanna uusan rabin waxbaa ka hor qof baa ka hor imaanaya inuu dhiba ma rabo markaasu wuxuu leeyahy xijran maxjuuran marka xijran maxjuuran wuxuu ka wadaa war magangeliyaan kaa rabaa way naam i magangeli idaa waay macnaheeda naam maalinkaa markaa da bishaaro ma helayaan iyaguna xijran maxjuuranta unbay ku hayaan ayb marka macnuhu marka sidaas waa lagu macneeyaa marka in lagu masderkaa lasii adkeeyo maxjuuran lagu adkeeyana waa iska badan tahay wasfi in lagu adkeeyo mowtun maa-itun iyo kale iyo mowtun maa-itun iyo carabigu mashhuur waa waxuu ku yahay caan ayb wayaquuluunada waxaa kaloo bannaan in laga dhigo waxa hadlayaa inay yihiin malaa-igtuba marka waxay noqonaya macnuhu wayaquuluuna malaa-igtu waxay dhahayaan xijran ay xaraaman xaaraantinimo ayay idinka tahay bishaaro inaad heshaan maxjuuran muxaraman la xarimay xaaraantinimeyn maxjuuran ay muxaraman la xarimay ayay bishaaradu idinka tahay haddii malaa-igta laga dhigana sidaas waay haddii kalena sida labadaa tafsiir baa ku jirta aduu siyaaq ahaantana waxaad moodaa middan hore inay aada u muuqasho badan tahay leanna waxaa la yidhi yowma yowma yarawna almalaa-ikata laa bushraa yowma-idin lilmujrimiina iyagaa soo dambeeyey warkooda wayaquuluuna mujrimiintu waxay dhahayaan xijran maxjuuran ayb marka magangeliyay ka rabaan marka yacni maalinkaa warkoodu wuxuu noqonayaa war malaa-igtiibay marka xumaan iyo dhibaato hana laga celiyo sidaa unbaa warkoodu ahaanayaa adduunkiina maxay ku leeyihiin hadda marka lowlaa qaala aladiina laa yarjuuna liqaa'ana lowlaa unzila calayna almalaa-ikatu may malaa-igtu noo timaado markay malaa-igtu timaadana qiyaamaha xijran maxjuuran oo warkoodu noqonaya marka waxaa laleeyahay malaa-ig inaad u yeerataan maba idiin roonaba ee intay goori goortan waqtigaan la gaarin ilaahay caabuda keligiina waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'a manhuuraa waqadimnaa waanu u qasadnay buu alla leeyahay ilaa maa kii intii ka abaan u qasadnay camiluu ay sameeyeen oo min camalin camal ah min camalin xaal ou camal yahay fajacalnaa waxaanu ka dhignay hu isaga camalkaasi habaa-an boor ayaanu ka dhignay iyo habaas boorka oo manhuuran la firdhiyey ayaanu ka dhignay camalkoodiina eber waxba markaa lagama soo qaadin ayb waqadimnaa qadima asalkeeda waa gudagalka waqadimnaa ilaa maa camiluu waxay sameeyeen baan gudagalnay waay macnuhu sida markaa dadaahirka waxaa kaloo waqadimnaa la yidhaahdaa ay wacamadnaa waxaan u qasadnay ilaa maa camila haa-ulaa-i waxay kuwan sameeyeen baan u qasadnay macanaa marka wacamadnaa iyo waqasadnaana waa lagu macneeyaa oo abu cubayda macmar bnu lmuhanaa majaazu lqur-aanka wuxuu ku yidhi waqadima alkhawaariju dulaala waqadima alkhawaariju dulaalu ilaa cibaadi rabbihim waqaaluu ina dimaa'akum lanaa xalaalu wuxuu ka rabaa marka waqadima alkhawaariju adulaalu yacni waxay u qasdeen waay waxay u qasdeen ilaa cibaadi rabbihim rabbigood addoomihiisay u qasdeen waqaaluu waxayna yidhaahdeen ina dimaa'akum dhiiggiinu lanaa xalaalun xalaalow annaga noo yahay ayay sidaasay yidhaahdeen khawaarijtu marka waqadima bimacnaa wacamada waa u qasday baa laga ayay noqon kartaa marka sidaasuu abu cubayda uu ujeedaa alimaam abu jacfar atabarina wuu keenay shicirkan aayaddan tafsiirkeedu ku keenay sidaasaana aimadu salafka ay u macneeyeen waqadimnaada waqadimnaa waxaanu u qasadnay ilaa maakii intii ka abaan u qasadnay camiluu ay sameeyeen oo min camalin camal ah fa jacalnaa waxaanu ka dhignay hu isaga habaa-an baan ka dhignay boor manhuuran oo la firdhiyey boor la firdhiya ma lasoo qaban karaa maya wax gacan lagu qaban kara iyo ma aha tayo iyo midna ma laha habaa-an marka waxaa lagu macneeyaa waa waa busta ama boorka ama habaaska qofka siduu u yaqaano waxaa kaloo habaa-antan lagu macneeya dariishada markaad furto waxa duulduulayo ood arkayso yacni shucaaca camal aha la yidhaha oo haddaad qaba istiraahdidna aadan waxba gacantaada ka arkaynin ka qaban karin camalkoodii marka waxaan ka dhignay wax aan wax tayo aba lahaynba oo aan macno lahayn fajacalnaahu waxaanu ka dhignay camalkoodii habaa-an boor ayaanu ka dhignay manhuuran la firdhiyey asxaabu ljannati yowma-idin khayru mustaqaran wa axsanu maqiila marka camalkooda hadda inuu burayana suuratu nuur iyo suuratu ibraahim iyaan kusoo ogaanay mathalu ladiina kafaruu birabbihim acmaaluhum karamaadin ishtadat bihi الriixu fii ywmi caasifin laa yaqdiruuna mima kasabuu calaa shay dalika huwa اdalaalu اlbaciid suuratu nuurna waa kusoo marnay o waladiina kafaruu acmaaluhum kasaraabin bqicaة yxsabh الdm'an maءa xatى إida jaءah lam yجidhu shayئa wawajad اllaha cindahu fawafaahu xisaabه wallahu sariicu اlxisaab aayadana aayadahaas aayadahaasay la macno tahay asxaabu اljannati ywmaئidi khayru mustaqara waaxsanu maqiila asxaabu اljannati jannada dadkeeda yowma-idin maalintaasi khayrun waa kuwo wanaagsan mustaqaran min jihati istiqraarin xagga sugnaanshada mustaqaran ama meel lagu sugnaado ayay u wanaagsanaadeen wa axsanu iyagaa wanaagsan maqiilan meel lagu qayluulsadana iyaga ayaa marka u wanaag badan ayb khayrunta iyo wa axsanuda labadaba afcalu tafdiil waaye laakiin hadda waxay culimmadu badanaa ay leeyihiin waa afcalu tafdiil laysa calaa baabihi afcalu tafdiil oo hadda baabkiisa aan la joogin waay sababta waxay tahay haddii afcalu tafdiil la laqbeeyo waxaa kasoo baxaayo waxay noqonaysaa asxaabuuljanna yowma-idin maalintaa khayrun waa ka khayr badan yihiin mustaqaran xagga sug makaanu sugnaanshaha wa axsanu waa ka wanaag badan yihiin maqiilan makaanu qayluulsiga iyo meesha lagu hurdaa waa uga wanaag badan yihiin min ahli naari ahlunaar marka maxaa laga fahmaya ahlunaar laftooda inay wax fiican haystaan laakiin fiicnaantu ay ku kala badan yihiin lianna axsan waa tafaawud afcalu tafdiilku tafaawuduu keenaa marka ayagaa ka wanaag badan marka la yidhaha ahlu naarna wanaagay haystaana laga fahmi karaa ahlu naarna wax wanaaga ma haystaan wacalaa haadaa marka waxaa la yidhaha waa afcalu tafdiil oo laysa calaa baabihi luqada carabigana waa ku imaadaa afcalu tafdiil oo aan baabkiisa ahayn marka meeshan hadda marka la gelin maayo afcalu tafdiil la kala fadili maaye asalka un fadliga ahlu janna haystaa laga wadaa culimada qaarna waxay leeyihiin maya ee afcalu tafdiilkan waa calaa baabihi waxa la kala la tartansiinayana ahlu janna iyo ahlu naar hadda maahane waa makaanka ay joogaan labada meel oay kala joogaan baa laga hadlayaa ayb asxaabu ljannati jannada dadkeeda yowma-idin maalintaasi khayrun iyaga ayaa wanaagsan mustaqaran ku wanaagsan makaanu sugnaanshaha xaggiisa wa axsanu iyaga ayaa wanaagsan maqiilan makaanu qayluulsiga meel yani meesha lagu qayluulsanayana iyagaa ku wanaagsan ayb meesha marka mawdica qaa'ilatin waayo macnaha oo ahlu jannaa jannada maa lagu hurdaa marka hurdo iyo waxaaba ma leheen midda kale qayluuladu waxay tahay maalinta kuleylkeeda hurdada maalintii la hurdo amaba yaan la hurdine qofku inuu maalinta haajirada waqtiga qoraxda kulusha inuu nastaan layidhaha ee qoraxba jannadii ma lehe laga nasteen siday noqonee marka waxaa un laga wadaa marka qay maqiilanta mawdica unbaa laga wadaa meel yacni qofku ku nasto jannaa ku fiican ee hadda yacni qoraxaad jirto waa la hurdayaa saas ma ma loo jeeda wa yowma tashaqaqu الsamaau biاlghamaami wanuzila اlmalaa'ikatu tanziila wadkur xus yowma maalin tashaqaqu ay dhambalmayso ay dildilaacmayso asamaau samada ay dilaacayso bilghamaami can ilghamaami daruur ay kasoo dilaacayso wanuzila la dejiyey lasoo daadejiyey almalaa-ikatu malaa-igtiina tanziilan daadejin lasoo daadejiyey bal maalinkaa xus almulku mulkiga mulkigii day alxaqu dhabta ahaae xaqa ahaa yowma idin maalinkaasi lilraxmaani allah raxmaanku u sugnaaday wa kaana wuxuu ahaaday huwa yoomku yowman maalin ayuu ahaaday casiiran culays badan cala alkaafiriina gaalada korkooda ku culays badan ayuu ahaaday qiyaamihii buu marka alla ka warramaya wuxuu yihi wadkur xus yowma maalin tashaqaqu marka tashaqaqu sidan waa la akriyey quraa'da qaarkoodna waxay akriyeen tashaqaqu naafic iyo sidaas ayuu akriyey tashaqaqu marka tashaqaqu marka la yihaa ay tatashaqaqu waay macnuhuna marka waa isku mid haddii tashaqaqu la yihaha iyo tashaqaqu haddii la yihahaba waa isku macno wadkur xus yowma maalin tashaqaqu ay dhambalmayso ay dilaacmayso alsamaau samada ay dilaacayso bilghamaami can ilghamaami daruur ay ka dilaacayso samadan marka sidan oo hadda jurmigan muuqda leh way dilaacaysaa waxaa kasoo baxaya marka oo ka dilaacayo daruur cad oo markaa yacnii dhulkii markaa qabsanaysa hal yanduruuna ilaa an yaأtiyahum اllahu fi dulali min alghamaami wاlmalaaئika ayb saa aayadaasaa marka tanna ay la macno tahay wadkur xus yowma maalin tashaqaqu ay dhambalmayso asamaau samadii bilghamaami can ilghamaami daruur xaggeed ay ka dilaacayso oo intay dilaacdo ayaa daruur kasoo baxaysaa ba-daani marka bimacnaa can waay marka ay can ilghamaami albaa-u wa can yatacaaqabaani ba-da iyo canna way istacaaqubaanoo sida loo yihaha ramaytu can ilqawsi wa bilqawsi labadaba banaanta ramaytu bilqawsi wa ramaytu can ilqawsi waa layskaga bedelan karaa wanuzila lasoo daadejiyo almalaa-ikatu malaa-igtiina lasoo dejiyo tanziilan daadejin lasoo dadeji lasoo dejiyo iyaguna ayb marka malaa-igtiina waa lasoo dejinayaa ayib oo marka malaa-igta soo dejintoodii iyagana marka koox koox ayaa loo soo dejinayaa aada bayna u badan yihiin markaas oo dadka makhluuqa samada jooga waa ka badan yihiin baa lalahaa kuwa dhulka joogo ayb jin iyo insi iyo way ka badan yihiin malaa-igtii marka malaa-igtii daruurtaabaa kasoo yani waxaan ujeedaa samadii daruurtaas ayaa ka dilaacayso malaa-igtiina waa kasoo degayaan walmalaa-ikatu aayadda suurat lbaqarana waata ku jirta wajaaa rabuka walmalaku safan safanna suurat lfajri marka allana waa soo degayaa subxaanahu watacaala isagana lifasli lqadaa dadka inuu kala bixiyo ayuu alle usoo degayaa wajaaa rabuka buu alla yidhi walmalaku safan safan ibnu jariir itabari kitaabkiisa atabsir fii macaalim iddiin wuxuu leeyahay allana waa soo degayaa degid u qalanto malaa-igtuna waa soo degayaa ee haddii laakiin la yidhaha ilaahay ma soo degayo amarkiisaa soo degayo malaa-igtuna ayagaa soo degaya haddii la yidhaahdo ee waxay noqonaysaa hal aayad oo yacnii tasaruf qofka min cindihi uu kaga sameeyey malaa-igtii degiddii haddaad u ogolaatay ilaahay maxaa ugu diidaya inuu soo degayo isaga haddaad tiraa marka waxaan ugu diidayaa dee ilaahay makhluuq miyuu shabahayaa waxaa lagu leeyahay degitaankooda isma shabahayo ilaahayna degitaan u qalmou soo degayaa isaga malaa-igtuna degitaan u qalmo saa maa dhahdid inta aada aayaddu macno kale iyo aad geyn lahayd suuratul ancaamna waa soo marno hal yanduruuna ilaa an taatiyahum lmalaa-ikatu ow ya'tiya rabbuka ow ya'tiya bacdu aayaati rabbik marka ilaahay imaatinkiisuna waxaa ku dhisan hadda cabsi weyn iyo heybad aad u weyn baa ku jirto inuu allihii dhulkani koonkan dhulka dhulka iyo cirka abuuray inuu intuu soo dego ee uu yimaado lifasli lqadaa dadkii inuu kala xukmiyo oo u imaado arrin aad u culus waay naam oo qofka adda wax weyn ku bixinaysa naam ayb macnaha marka aayadda kale iyadana suuratu zumar saas oo kale waay waashraqat ilardu binuuri rabbiha wawudica alkitaabu wajii'a biاnnabiyiina waالshuhadaa waa ka ilaahay subxaanahu watacaala u dhahay almulku mulkiga alxaqu mulkigii day alxaqu dhabta ahaa lama rabo midkan beenbeenta oo dadku ay dhulku qofkan yacni wax maamulaya dhulkii qeyb kamida un boqor ka ah iyo taasi waa mid iska caariyo ahoo qofku intuu nool yahay unba wadwadayaa waana ka dhimanayaa maracadow ka duubanaa laakiin mulkiga dhabta ah maalinka allah unbuu kusoo haraa hadda lafteeda mulkiga dhabta allah haysto laakiin maanta dad baa sheeganaya oo boqoraan ahay mul yacni ama mulki iyo lahaansho iyo waxbay sheeg sheegaan laakiin maalinkaasi liman ilmulku lyawma lilahi lwaaxidi lqahaar marka alxaqu mulkigaa laga sifaynaa almulku mulkigu mulkigii day alxaqu dhabta ahaa yowma-idin maalinkaasi lilraxmaani allah raxmaanku usugnaaday wa kaana wuxuu markaa ninka hadda markaa liraxmaani marka la yidhi maalinkaa allah raxmaankaa raxmaddiisa qofkii wax ka waayo waa qof isagu aada u foolxun aadna u qaab darro badan la yimid waa qofaan marka maxalna u ahayn naxariista alle xumaan badanna la imaaday maxaa yeele allaha allah wax haysto allihii waa raxmaan ninkii maalinkaa tawxiid aan ula imaanin isagaa nin xun ah markaas ayb wa kaana wuxuu ahaaday yowman maalin buu ahaaday maalinkaasi casiiran culays badan cala alkaafiriina gaalada korkooda ku culays badan mafhuumka waxaa laga qaadanaa mu'miniinta inuusan ku cuslayn ayb mu'miniinta inuunan ku cuslayn oo uu u fudud yahay ayaa laga qaadanaa mar haddii gaalkii waa ku culus yahay la yihi mu'min waa u fudud yahay ilaahay kuwa uu u fududaynayo allah naga dhiga wa yowma yacaddu الظaalimu calaa yadayhi yaquulu yaa laytani اtakhadtu maca arasuuli sabiila aayadahan marka labadan aayadood saddexdan aayadoodo isxigo waxaa la yidhaahdaa sabab nusuulkeedu wuxuu ahaa cuqbatu bnu abi mucayd ayaa islaamnimo ayuu muujistay mufasiriinta qaar waxay leeyihiin marka uu safar ka yimaado cuntuu sameey jiray dadkao dhan buu u yeeri jiray dadkii marka gurigiisii markay yimaadeen cuntadiibuu keenay nebigana dadkii la wacay buu ku jiray sal ll ly slam waa diiday marka inuu nebigu ninkaa wax ka cuno oo kaa cuni maayo buu yidhi ilaa aada yacni tawxiidkii iyo la timaadood qirato marka ayaa ninkii marka cuqba waxaa aada u dhibtay in qof gurigiisii marti ku aho yimid iska tago isagoo aan waxba ka cunin markaasuu wuxuu u muujiyey marka shahaadateyn inuu la yimid oo ashhadu an laa ilaha illa allah waana moxamedan rasuulullah buu yidhi sidaabay marka arrintii ku dhammaatay saaxiibkii marka umayatu bnu khalaf mufasiriinta qaarna ubay bnu khalaf yay dhahaan walaalkii ayaa arkay markaasuu ku yidhi innaka qad sabawta war waa leexatay buu yidhi maxaa kugu dhacay markaabuu wuxuu yidhi may ma leexanine gurigayga qof yimid inuu iska tago isagoo aan markaa raalli iga ahayn ayaan dhibsaday oon diidayay waxaan wax qalbi iyo iga ah maaha arrintan markaasuu ka laabtay marka diinkii wixii uu daahirka u muujisto ka noqday macnaha yaanu maba ahi buu yidhi qof muslima mana islaaminba qaarna waxay leeyihiin wuxuu ku yidhi orodoo baxo haddaad run sheegaysid ku candhuuftuf buu yidhi bax sidiiba uu sameeyey markaa cuqba nin iska safaaha iyo doqonnimo ku jirtana wuu iska ahaa doqonnimada ku jirtana waxaa ku tusayo waa ninkii markuu nebigoo sujuudsan markay yidhaahdeen waryaa markuu sujuudo mandheertii hashii reer beni fulan mandheerteeda yaa madaxa u saaraya markii dadku sidaa iyo yidhaahdeen isagaa baxay wuu soo qaatay mandheertii buu soo qaaday markaasuu dushii ka saaray marka ninkaa marka dadku iyagoo gaalaha xataa waa kala axmaqsan yihiin qaar baa marka aan ta-ani badan iyo deganaan iyo aan lahayn qaar baa iska yani doqonnimo ay ugu daran tahay gaalnimada marka nin iska doqonoo waxaa ka suurtoobaano wow ahaa calaa kullin sababtu marka taasay sheegaan ayb marka qiyaamihii marka isagu marka waa ka qoomamoonayaa way laakiin aayaduhu waa caam alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab qof kastoo saaxiib xun diinta uu ka leexiyo qiyaamaha waa ka qoomamaynaya marka allah wuxuu leeyahy wadkur xus yowma maalin yacaddu uu qaniinayo addaalimu kan daalimkee dulmiga falay calaa yadayhi labadiisa gacmood korkooda uu qaniinayo isagoo qoomamoonayo yaquulu xaal uu dhahayo yaa laytanii shallaytadayday ittakhadtu maxaan usam yacnii samaysteena maca rasuuli rasuulka la jirkiisa sabiilan jid ilalhudaa hanuunka aan ku aado xaggiisa maxaan u samaysan waayey buu dhahayaa yaa weylataa hooge hooge yaa weylataa hoogeygaay kaale imaa waay yaa weylataa weylku waa hoog iyo ba asalku marka waxau ahaa yaa weylatii buu ahaa ya-diba alif loo bedelay aliftii fatxa u munaasaba markaasaa la yidhi yaa weylataa ayuu noqday marka yaa weylataa waxay ka dhigan tahay hoogayga iyo ba-aygow kaalay soo xaadiro imaaw haadaa awaanuki waqtigaagaa la joogaaye maanta laytanii shalay yaa laytanii shallaytadeydaay lam attakid kama dhigteenah yani maxaan uga dhigtay fulaanan hebel khaliilan hebel waday kama dhiganina yacnii inaanan ka dhiganin hebel waday iyo saaxiib yaan ku qoomamoonayaa ii fiicnaan lahayd laqad la wallaahi qad xaqiiqehe adallanii waa i dhumiyey can idikri dikriga xaggiisiibu ayuu iga dhumiyey bacda id jaa-anii kolkuu ii yimid kadib dikrigii kolkuu ii yimid ka gadaale ayuu isaga iga dhumiyey wa kaana shaydaanu shaydaan wuxuu ahaaday khaduulan mid garabkooda ka baxo garabkiisa ka baxo lil insaani insaanka garabkiisa ku ka baxo u ahaaday oo marka uu dhibaatada geliyo waa uga siibanayaa waana uga baxayaa wadkur xus yowma maalin yacadu ou qaniinayo addaalimu kan daalimkee kufriga iyo shirkiga ku dhacay amaba naftiisa dulmiyey calaa yadayhi labadiisa gacmood uu qaniinayo xus maalinkaa qofku markuu qoomamoonayo ama uu shallaynayo farta ayuu qaniinaa marka qoomamaa laga wada yaquulu xaala uu dhahayo yaa laytanii shallaytadeydaay ittakhadtu ka dhigteenah maca rasuuli rasuulka la jirkiisa sabiilan yacni ka samaysteenah maca rasuuli rasuulka maciisa sabiilan jid ka samaysteena maxaan jid uga samaysan waaye aan ku hanuuno rasuulka la jirkiisa yacnii laba shaybuu marka ku qoomamoonayaa midna waxay tahay maxaan rasuulka ula saaxiibi waaye oo aan marka hanuun waddo aan kaga raadsado midna qofkii uu la saaxiibay saaxiibtinimadiisa ayuu anfinayaayo wuxuu jeclaan lahaa inuusan kaba dhigan ninba saaxiib yaa weylataa hoogaygaay kaale imaa waqtigaagii baad joogtaaye laytanii shallaytadayday lam attakid kama dhiganina fulaanan hebel khaliilan waday maxaan wadaay uga dhigtay wadayga marka qofka qofka ku dhow weeyaan oo ka tala qaato warka iskala kala qaataan oy marka isku shushubtaan iyo qofkaas waay marka wuxuu leeyahay hebel ninkaa maxaan saaxiib uga dhigtay rasuulkiina aan uga dhigan waayo waddo marka aan hanuunkii ku gaaro meeshaa marka de saaxiibku khatarta uu leeyahay laga qaadanaa xun ninkan ninkaabaa u baas baxay tala xun buu siiyey adduunyey maal dhowr maalmood la joogayo taladii ugu xumeeyey waxaaba ka dhashay tala xumadaasi marka dhibaato aan ka harin weligiis oo alkhuluudu fi nnaar ah mar walbana saaxiibka xun sidaas waaye nebigu sal ll l slam wuxuu yidhi almar-u calaa diini khaliilihi qofka wuxuu ku jiraa wadaygiis ama saaxiibkii diintiisa falyandur axadukum man yukhaalil midkiin qofkuu saaxiibka ka dhiganayo ha iska fiiriyo saaxiib marka xumaanta ku jiidayo in la iska ilaaliyo waxaa laga yaabaa daqiiqad ama laba daqiiqo inuu mustaqbal xumaba kugu rida saaxiibka xuni nabigana sala allahu alayh waali wasalam waa kii ku mihaaliyey labada saaxiib saaxiibka xuni ee kan wanaagsan qof barafuun gado iyo mid bahalkan buufanaha ee suujinada yacnii biraha iyo lagu alxamo markaa qof ka shaqaynayo haddaad marka midka barafuunka gado inta aada la joogtid ama waa ka gadanaysaa ama isagii baa kuu marinayo ama waaba ku hadiyeynaya markastaa fiicnaan ama intaad la socotaad caraf ka helaysaa ninkan kalena haddaad ag joogtid mar walba dharkuu kaa gubayaa ama dharkiibuu kaa gubayaa ama yacnii riix iyo ur ayaad ka helaysaa labadaas buu marka nebigu ku kala mihaalay sala allahu alayhi wasalam waxaa kaluu yidhi laa tusaaxib ilaa mu'minan hala saaxiibin mu'min maahani walaa yakul طacaamaka cuntadaadana yow cunin ilaa taqiyun qof ilaahay ka cabsanaayo mahamara saaxiibtinimada aad baa marka warka loo adkeeye loogana hadlay abu aalib ninkii gaalnimada sababka ugu noqday ee ugu wacnaa inuu gaalnimada ku dhinto qisada abu aalib waxay tusay saaxiibka xun leanna nebigaa u yimid isagoo nafta laga qaadayo dacwou siiyey yaa camu qul laa ilaaha illa allahu dheh kelmad ii dheh berri aan kugu shafeeco cabdullaahi bnu abi umaya iyo abujahal baa agtiisa fadhiyo markuu nebigu hadalkaa yidhaahdaba maxay dhahayeen iyagana atargabu can diini cabdilmualib diintii aabbaha cabdilmualib miyaa ka tegaysaa dadka qofka waa lagu ibtileeyey casabiyada iyo yacnii awoowayaal awoowayaalkiisa iyo qabiilkiisa iyo inuu kor noqdo dadku waa iska jecel yihiin halkaasay kasoo galeen marka waxay yidhaahdeen war aabbaha adigay ku dhalay diinkiisii miyaad maanta ka tegaysaa ood hadhow laga yacni loo arkayaa inuu baatil ku taagnaa aabbaha miyaad ka tegaysaa wiilkan aada adeerka u tahay maa raacee markaas intaa markuu nebigu yidhaha iyagana waa ku celiyaan markii dambe abu daalib wuxuu ku dhintay isagoo dhahayo huwa calaa diini cabdilmualib diintii cabdilmualib uu ku taagan yahay waana diiday inuu nebiga sal ll ly slam raaco gaalnima waxay u horseeday arrintaasi marka cadaab ninka ugu cadaab fudud waayo gaalada laba dhimbil oo naa dhimbilo naareed abaa raysmagaartada looga qabanayaa yaqlii bihimaa dimaaquhu maskaxdiisaa la karkaraysa marka saaxiib xunaa intaa u keenay marka saaxiibka xun marka inaad laysaga ilaaliya weliba khaasatan qofku markuu haddana dhalinyaro yahay kuma sii jirto waqtiga aada dhalinyarada tahay oo maskaxdaadu ay fiican tahay oo ay wax walba qaban karto oo kartidaadu ay badan tahay oo yacni waqtigaas inaad waxqabsato isku day haddii aada waqtigaas waxqabsan weyso oo uu kaaga dhumo saaxiib xun oo kaa dhumiyo khalaas waa kuu dhamaatay ayb ninkan marka sidaabuu ku calaacalayaa aayadda marka alimaamu lbaqawi wuxuu yihi waxukmu hadihi laayati aayaddan xukunkeeda caamun waa caam fii xaqi kulli mutaxaabayni laba kastoo isjeclaato aayaddan waa kus waa ku soconaysaa ijtamacaa ku kulmay calaa macsiyat illah laba kastoo macsi alla ku saaxiibay aayaddan waa soo gelayaan berri marka waa iska qoomamoonaya nin walbaa ninka kale ka qoomamoonaya maxaa saaxiibkaaga dhigay buu isdhahaya shaydaankiina dhinac buu isaguna joogaa sidoo kaleba waman yacshu can dikri الraxmani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin wainahum layasuduunahum can sabiili wayaxsabuuna anahum muhtaduun xata ida jaءanaa qaala ya layta baynii wa baynaka bucda اlmashriqayni fabi'sa اlqariin sidaasuu dhahaya shaydaan haddaad la saaxiibtana waa calaacalka yaad ku haynaysaa laqad adalanii can dikri bacda id jaaanii wakana shayطaanu lilinsaani khaduulaa meeqa dad oo yaa jiro oo saaxiibku oo mustaqbalkiisii adduuniya kii aakhiraba ku ciyaaray waqti gaabanna ugu ciyaaray weliba ummaddu marka ay dhulalkaas gaalada iyo joogaan waa ugu daran tahay ninkii iska dhalinyaro ah diintii aan wax badan ka aqoonin amaba aan baranin waalidkii aan kula dadaalin qof buu la saaxiibayaa shay gaal shaydaan oo mariid ah ama waxbarashay ku saaxiibayaan ama macallin bouba u noqonayaa talada xun oo uu siinayo oo uu jurco jurco u siinayo tartiib tartiib oo u kabisiinayo yaad arkaysaa ninkii dhallinyarada ahaayo markuu xoogaa soo roonaadayba ee diintiiba ka shakisanoo marka maanta dhan dhahayo horta diintan yaa huba inay sax tahay qur-aankan yaa huba inay sax tahay ayb waa daran tahay aad bay weliba u daran tahay weliba waqtiga ay aadka u daran tahay waxay tahay qofku marka uu secondariga ka baxayo kale iyo waa meelaha ugu daran waa waqtiga muraahiqna waayo lixi toban jir meelahaas weeyaan dhulkaas gaalada qofka waxaa laga yaabaa de haddaan ilaahay ka fakinin yacni macallinka mustaqbalkiisa iyo waxyaabaha uu baranayo iyo kala sheekaysanayo ama yacni isaga talada siinayo ayaaba mararka qaar waxaaba loogu talagalaaba mid shaydaan ah lagu soo toosinaa markaasuu falsafad jaan iyo wax jaan sidau ugu wado waana la sabartama ninkiiba marka waalidkiina kamaba warqababa waxaas waxaa laga yaabaa inay ka dhaadhacsan tahay war gaal iskoolkan gaalada diin loogamaba hadlaba gaal maa diin kaa faragelinaya ka dhaadhacsan hadhow marka cunugii baa un kusoo baxayo waxaan garanayaa yacni gabar soomaali ah oo beri saas iskuol inta dhiganaysay diinkii xataa ku fiicnayd oo gabar iyada la dhiganaysay secondariga islaamisayba markay arkeen gaaladu inay marka gabadhan aada khatar u tahay oo maskax leedahay oo ay wax ku qanacsiin karta dadka iyo ayaa waxaa laga bedelay kii marka tutorka u ahaa waxaa loo soo bedelay marka mid kale kii unbaa marka siduu un falsafad iyo wax ugu qufaayey ugu qufaayo gabadhii markii dambe waxaa la arkay iyadoo xijaabkiina tartiib u dhigaysa tartiib tartiib markii dambena soo taagan iskuolka waxaan rabaa inaan jaamacaddii ku dhigto falsafad falsafadan barana aniga maxaa yeelay iyo waxyaabahan diimaha ay ayagu dhahaan oo theology-ga ay u yaqaanaan theology-an baranaa bay tiri waalidkii markaasaa waagii ku bariyay war gabadhan xaggee laga galay markii si fiican loo ogaadayna waxaa soo baxay yadiiba ay sheegtay wixii markaa ay soo martay almuhim marka qof kale iyo nin sheekh kaleo iyo iyo aniga marka waalidku ay noo waceen markaasaan wixii aan u sheegi karnaan isku dayna inaan u sheegno xataa tacaaliimta uu ninkaas soo siiyey khatarnimadeeda arag falsafad maxaad ku rabtaa oo diintaaday shaki kaa gelinaysaa markaas waxay tihi maya falsafad islaami aha jirto dad muslimiina oo falaasifo aha jiro sheekh caalim fulan iyo caalim fulan iyo caalim fulan idinka soo ma taqaanaan markaasaan marka dee dadkii ay sheegtay baan u sheegnay taraajimtoodan uga waranay waxyaabo ay qorqoreen markii dambe marka waxaan ku niri war dadkan lagu leeyahay falaasifo muslimiina waayo laba noocay u qeybsameen qaar maba ahaynba muslimiin kuwii muslimiinta ahaana markii dambe waa ka qoomameeyeen falsafadda ile shaki iyo waxbay ku riday falsafadii oo taariikhdoodii aqriya oo sidaas iyo sidaas adugu un markii dambe ilaahay uun wixii waa waxaan mar dambe u maqlay in ilaahay ka leexiyey waxyaabo kaloo uun iska anfac leh uun inay markaa iskaga bedelatay waxaan uga socdaa marka mustaqbalka qofka dhallinyarada ah si sahal ah ayaa loo bedeli karaa isagoo tayaar fiican ku socdo ayaa dhinaca kale loo soo leexin karaa waa in aad ay isu ilaaliyaan falsafadahaas iyo waxaas jaan lafteeda ha u malayninina waddankii laftiisa inaynan ka jirin qof meelaha kusoo ta-ahuray oo jaamacaadkan wax ka dhigaa yaa dhici karo qofkan laftiisa inuu yidhaha waxaan aqri oo meelahan gal beejajkan iyo waxaan aqri oo hebel qoraaladiisa fiirfiiri iyo isaga marka macaalim yarow siinayaa ninkii markau meeshii fiiriyo waa iska goyn weynayaa markii dambena dariiq xun uu u horseedaya marka dhalinyarto dhalinyaro idinka marka dadka waxbaranaa maadaama aada tihiin waxbarashadii diintiina horta inaad barataan oo caqiidadiina aada barataan waa lagama maarmaan dadka ahlu cilmiga ah ama dadka aada isleedihiin waa idin dhaamaanna ama khibrada leh ama aqoonta lehna inaad la tashataan qof weyno waayo araga ha noqdo ama qof diin yaqaan ha noqdo waxba ha iskaga dhaqaaqinina qof diinta ka inxiraafsan iyo markaad aragtaanna hala furin leanna maxaa yeelay culimada waxay dhihi jireen alahwaau khataafatun walquluubu daciifatun qalbigan adiga ma ma ku kalsoonaan kartid qalbigaagu waa iska daciif ahwaa'dana waa soo jiid jiidasho badan tahay waxaa laga yaabaa qofka isagoon diin aqoonin inuu is yiraa aniga waa isbadbaadi karaa dadkan waa la doodi karaa dooda in lagaa raacaaba laga yaabaa marka waana dhacday dad badan oo dooda laga raacay marka waxaad ku badbaadaysaa shubuhaadka inaad dhagaha ka xirato wixii ku anfacayo barato dadka aada la tashato markaa khibrada ama wax uun aada ku tabaysid ayb saaxiib xuni marka gaalnimo kugaa kuu keeni karaa inaad qof muslima dishow kuu keeni karaa inaad maal islaameed aada dhacdo ama xadow kuu keeni karaa si fudud hadhowna marka lagama baxsan karo ogow laqad adalanii lawallaahi qad xaqiiqehe adalanii waa i dhumiyey cani dikri dikrigii ayuu iga dhumiyey bacda id jaa-anii markuu ii yimid ka gadaale yacni bacda id jaa-anii dikriga kolkuu ii yimid kadib waayo ayb wa kaana shaydaanu shaydaanku wuxuu ahaaday khaduulan mid garabkiisa ka bixid badan lil insaani insaanka oo garabka baxa waa maxay marka ku markuu ku geliyo dhibaatada oo uu kugu hubsado adiga leewaayo marka waa kaaga baxaya fakana caaqibatahumaa anahumaa fi nnaari khaalidayni yani kamahali shayطaani id qaala lilinsaani kfur falamaa kafara qaala inii bariiءu minka sidaasuu ku dhahaya waqaala rasuulu yaa rabbi ina qowmi اtakaduu hada اlqur'ana mahjuura waqaala rasuulu rasuulkii wuxuu yihi yaa rabbi rabbigayow ina qowmi qowmkayga itakaduu waxay ka dhigteen haadaa kan kanday alqur'aana qur-aanka ah mahjuuran mid laga tago oo laga jeestay ka dhigteen aayaddanna marka takhwiif iyo cabsigelin badan baa ku jirta oo rasuulkii baa marka alla u calaacalayo rabbigiiba u calaacalayaa muxuu ka calaacalayaa marka qoomkaygii qur-aankan waa ka tageen sidaabuu marka nebigu ku calaacalaya marka takhwiif aad iyo aada u daran ayaa meeshaas marka ku jiro wa qaala rasuulu rasuulkii wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigayow maalinkaas macnaha rasuulka wuxuu dhahayaa yaa rabbi rabbigayow ina qowmii qowmkayga ittakhaduu waxay ka dhigteen haadaa kan kanday alqur'aana qur-aanka ah mahjuuran ay matruukan mid laga tago fa acraduu canhu waa ka jeesteen maynan rumaynin maynan ku camal falin xalaashiisa iyo xaaraantiisa kuma dhaqmin oo inay xalaashiina qaataan xaaraantiina ka dheeraadaan akhlaaqdiisii iyo waxa uu dadka ugu yeerayo ma aynan milicsanin waa ka tageen barashadiisii inay bartaan alfaadiisii oo ay qur-aanka xifdiyaan ama ay markaa yacnii si fiican u aqrin karaan waa ka tageen macaanidiisii inay fahmaan waa ka tageen waxaas oo dhan baa soo gelaya kitaabu lfawaa'id ibnu ibnulqayim wuxuu sheegay anwaac waayo marka qur-aanka qofku inuu ka hijroodo waxaa ka mida hajrulqur'aan qur-aankoo laga taga waxaa ka mida akhriskiisi in laga tago waxaa ka mida in ku dhaqankiisii laga tago waxaa ka mida in qur-aankii loo xugun taga in laga tago waxaa ka mida qur-aankii xalaashiisii xaaraantiisii in markaa la ilaaliyo in laga tago waxaa ka mida rumayntiisii in laga tagaba guud ahaan waxaa ka mid ah in qur-aankii laysku daaweeyo oo daawada isaga laga soo raadiyo daawo innaga hadda marka la sheego waxaa soo degdegayso qofku markuu xanuunsado taas keligeed lagama wadan waxa adiga mabaadi'da isbara iskhilkhilaafsan oo adiga ku shaki gelinayo qalbigaaga markaa saameynta ku yeelanaya markay qalbigaaga soo galaan ama ay kusoo dhacaan waxaa lagaa rabaa inaad daawada qur-aanka ka raadsatid ood qof qur-aankii aada u yaqaano ama aada dhegaysatid qur-aankii oo la fasirayo ama adigiiba aada markaa qur-aankii ku tadaburtidood akhrisid laa shaka qur-aanka daawo ayaad kaga helaysaa shubha kastaa waa daaweyna qur-aanka oo walaa ya-tuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiiran baa soo socota yaa ayuha الnaasu qad jaaءatkm mawcidaة min rabbikum washifaaء lima fi الsuduur haddii laakiin mabaadi iyo shaki marku kugu yimaadaba aada qur-aankii horta meel dhigto iskaga tagto xadiidkii nebiga meel aad dhigtood ku xirto ood markaas yacnii adiga qol isku soo xirto maxaa kugu imaanaya marka shubhadii iyo shakigii waaba ku saameynayaa markaasaa wax aan la aqoonin baad ba la imaanaysaa marka qofku waa inuu qalbigiisa qur-aanka ku daaweeyaa qofku markuu xanuunsado waa inuu qur-aanka isku daaweeyaa leanna maxaa yeelay qur-aanku wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa-un daawo waana marka shifaa labdaan wa shifaa lquluub labadaba in lagu samey haddii laga taga laakiin shifaa labdaan qofku markuu xanuunsadana qur-aankaba uusanba xasuusanin iyo baryada alleh iyo adkaarta uunan xasuusanin marka uu shubah iyo aaraa iyo laga hadlayana qur-aanku uunanba fiirinin qofkaa qur-aankii iskuma daaweynin waana ka hijrooday marka aayadda nin walboo isfiiri meel unbaad kaga taagan tahay nacam ma nin walboo naga mida markau isfiiriya waxaad arkaysaa qaab un qur-aankii inaad uga hijrootay baad isfahmaysaa nacam ama yacni ha noqoto hajrigaagu hadba yacni meel un nin walbaa meel baa looga badan yahay nin walbaana meesha looga badan yahay waa og yahay ha isdaaweeyo marka inta aan la gaarin qiyaamaha iyo waqtigan nebigu sidaa uu markaa alla ugu calaacalayo wa qaala rasuulu rasuulkii wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigayow ina qowmii qowmkayga ittakhaduu waxay ka dhigteen haadaa kan kanday alqur'aana ah mahjuuran mid laga tagay ka dhigteen laga hijroodo waxaa kaloo mahjuuran lagu macneeyaa hadal meel yacni meel ka dhac leh ayay qur-aankii u arkeen ay ka dhigteen min alhajri min alhujri ayaan ujeedaa wahuwa alhadayaanu qur-aankii bay waxay ka dhigteen hadayaan oo kale labadaa macnaa ku jira ee kaasi qof muslima qur-aanku hadayaan ka dhigan maayo aa gaalka ka dhiganayo dabcan laakiin hajriga noocyadii kaloon hadda sheegaya wax kamida qof muslima waa ku sifoobi karaa marka waa inuu iska daaweeyaa laakiin iskala degdegaa wakadalika jacalnaa likuli nabiyin caduwa min almujrimiina wakafaa birabbika haadiya wanasiira halkanna marka nebigaa la sabar siinayaayo qaala tacaala alla wuxuu yidhi wakadalika sidaadaas oo kale sidaanu acdaa adiga aan kugu yeelnay sidaasi laag jacalnaa waxaanu u yeelnay likulli nabiyin nebi kasta caduwan cadow baan u yeelnay cadowgaa oo min almujrimiina kuwa dembaabay ka mid ah wakafaa birabbika rabbigaa waa ku filan yahay haadiyan xaal uu yahay mid wax hanuuninayo wanasiiran xaal uu yahay mid hiilinayo gargaarayo marka haadiyan iyo wanasiiran xaalow ba-dan marka kafaada soo gelaysana waa ba oo markaa zaa'ida ah ama waa silo xagga icraabta ay zaa-ida un ka tahay wakafaa birabbika ay wakafaa rabbuka saasay ka dhigan tahay marka arrintanna nebigu markaa sabarsiin bay ku tahay adigu ogaaw marka haddaad sidaas aada cadow adiguba u leedahay sidaasi la eeg qoladan kalena ambiyadii adiga kaa horreysana mid kastaa cadow buu lahaan jiray marka kuwan doodooda iyo qayladooda iyo murankooda waxba yaynan ku saameynin wakadalika sidaadaas oo kale sida adiga aada cadow u leedahay sidaasi la eg ayaan jacalnaa likulli nabiyin nebi kastaa u yeelnay caduwan cadow baanu u yeelnay cadowga oo min almujrimiina mujrimiinta ka mid ah wakafaa birabbika rabbigaabaa waa ku filan yahay isagaa ku filan haadiyan xaal uu yahay mid uu xanuuninayo wanasiiran xaal uu yahay mid markaa gargaaraya oo helinayo yani dee cadow mar haddii la sheegay laba sifaa marka halkan alla lagu tilmaamay haadiyan wanasiiran haadiyan marka waxay tahay mar kastoo ay shubho la imaadaan rabbigaabaa adiga shubhadaa jawaabteeda ku tusayo oo qur-aan baa lagugu soo dejinayaa markaas baad u jawaabaysaa jawaab fiican baa rabbigaa ku siinayaa ayb dhinac kalena waa nasiiranna waa maxay hiil iyo garab haddaa u baahan tahan ad isagaa kugu filan garab ku marka haadiyan iyo wanasiiran nebigu waxay labadan isim marka ama labadan wasfi aad bay marka laa-iq ugu yihiin munaasabna ugu yihiin aayadda mar haddii cadow la sheegay cadowga laba sibaa lagula dagaalamaa xagga mabda-aada inaad sugto isaga mabdi-iisa baatilnimadiisana aada caddayn karto ee taas ilaahay baa kuu joogo haadiyan waa lagu tusayaa qur-aanku walidaalika yani isagii baaba duruqda baadida saa uu iftiiminaya wanasiiran haddaad hiil iyo u baahan tahayna dee ilaahay waa kugu filan yahay labada marka hiilkiina marka de hadday hadda intaan jihaadkii la farad yeelin waayo midaane ee markii nabiga jihaadka lagu farad yeelayna de waaba alla waa u hiiliyey subxaanahu watacaala waqaala aladiina kafaruu lowlaa nuzila calayhi lqur'aanu jumlatan waaxida warkii ay weli wadaan marka iyo doodii waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey lowlaa hallaa nuzila maa la dejiyo calayhi isaga korkiisa alqur'aanu qur-aanka maa lagu soo dejiyo jumlatan xaal uu yahay hal duduub waaxidatan oo mid keliyata duduub hal mar amaa jug lagu siiyo lagu soo dejiyo kadalika alamru arrinku kadalika sidaadaas waay sidan weeyaan arrinta oo inaan hal mar qur-aanka lagugu soo dejinine tartiib tartiib lagugu soo dejiyey weeyaan arrintu sidaa maxaan u yeelnay marka linuhabbita inaan sugno bihi bilqur'aani qur-aankii inaan ku sugno fu-aadda ka qalbigaaga waratalnaa waan kala dhigdhignay hu qur-aankii tartiilan kala dhigdhigid waxay leeyihiin muuse hal maraa la siiyey kitaabkiisii ciise hal mar baa kitaabkii la siiyey daawuud zabuur hal mar baa lagu soo dejiyey ee nebiyaalku sidaasay ahaan jireene adiga waa maxay waxaan yacni kiskistan lagugu soo dejinaya hadba qeyb lagugu soo dejinayaa waa maxay waxay rabaan inay yidhaahdaan ambiyadii kale maadaama aad ka gedisan tahay dee nebinimadiisay marka ku durayaan hal mar maa qur-aanka jumlatan waaxidatan isagoo a lagugu soo dejiyo arrintaa marka waaba laga aayaddaa looga jawaabo kadalika linuhabita bihi fu-aadaka maxaa yeelay nebiga iyo ambiyadii kale waxay ku kala duwanaayeen nebigu isaga waxna ma qori jirin mana aqrin jirin mar haddii isaga uuna wax qoraynin marka maxaa laga rabaa isaga xifdiyaa laga rabaa sooma waa lagu dul aqrinayaa marka hal mar haddii lasoo dejiyo xifdigu waa waa dhib badnaanayaa soo maha laakiin aayar aayar markii loo soo dejiyo xifdiga waa sugnaanan idinku waxaa la leeyahay marka waxaas ma fahmaysaan miya arrintaa iyada ma garan kartaan miya baa laleeyahay ambiyadii hore iyo nebi maxamed meeshaasay ku kala duwan yihiin taas waa jawaab tan labaad waxay tahay linuhabita bihi fu-aadaka waay taas macno kalena waa ku jiraayo qalbiga see ugu sugnaanayaa wuxuu ugu sugnaan karaa qur-aanku wuxuu la soo degayaa waqaa-icda dhib dhacdaa imaanaysa dhacdadaasi waxay rabtaa xal in loo helo muslimiintii marka ilaahay bay ku xirnaanayeen mar walba qalbigooda allow ku xirnaanaya maxaa yeelay markii dhibaata ay timaadaba waa sugayaan waxay isleeyihiin marka dhibaatadan xalkeeda ilaahay xaggiisa u ka imaan doonaayo waxyi bay sugayaan hal mar haddii lasoo dejiyo waa waa kala go-i lahaayeen iyaga iyo waxyigii marka si aynan uba kala go-in iyaga iyo waxyigii rajadoodana ay kor ku xirnaato ayaa mar kastaba marka waxyigii waa loo waa loo kiskiseeyey macno saddexaad wuxuu yahay qur-aanku wuxuu ka jawaabayaa waxa dadku ay dhahaan mar walba iyagii maanta waxbay dhahayaan maalin dambena waxbay dhahayaan maalinkaa dambe waxay dhihi doonaan hadda in looga jawaabo waxaa ka munaasabsan markay dhahaan in laga jawaabo taana marka waa qur-aankii waa la joogaa isagana naam oo in marka tartiib tartiib iyo loogu soo dejiyo walidaalika rasuulka iyo muslimiintu markii dhibaata ay ku dhacdo waxyigay sugi jireen qisadii suuratu nuur aan kusoo marno marka caa-isha radia allahu canhaa la qadfay waa kii nebiga waxyiga kasoo daahay aada waxyiga unbay sugaayeen markii waxyigu soo degayna faraj ayuu noqday marka qur-aanku tartiib tartiibta oo usoo degaya faraj buu la soo degayay iyo tan labaadoo ah in nebigu uunan wax qori jirin xifdi maadaama laga rabo marka tartiib tartiibta u munaasab ah waayahay waratalnaahu waanu waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey lowlaa nuzila hallaa nuzila maa lasoo dejiyo caleyhi isagoo korkiisa alqur'aanu maa lagu soo dejiyo jumlatan maa lagu soo dejiyo hal mar yacni jumlatan duduub xaal uu yahay waaxidatan mid ah hal mar duduub kadalika alamru arrinku kadalika sidaadaas waay ama waxaad dhihi kartaa kadalika sidaadaas ayaan facaltu sameeyey linuhabbita si aanu kadalika sidaadaas ayaan facalnaa sameynay maxaan u sameynay linuhabbita inaan sugno bihi bilqur'aani qur-aankii aan ku sugno fu-aadaka qalbigaaga waratalnaa waanu kala dhigdhignahu qur-aankii tartiilan kala dhigdhigid walaa ya'tuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiira walaa ya-tuunaka kuula imaan maayaan adiga bimathalin maahmaah iyo shubha kuula imaan maayaan ilaa hadday kuula yimaadaan ji'naaka waan kuula imaanaynaa anaguna bilxaqi xaq ayaan kuula imaanaynaa wa axsana iyo wax ka wanaag badan tafsiiran xagga tafsiirka yacni ugaga wanaag badan ayaanu kuula imaanaynaa maanta dhan marka iyagu shubhadooda iyo doodoodaa la waday marka alla wuxuu leeyahay walaa ya-tuunaka kuula imaan maayaan bimathalin mahmah mathalka hadda bishubhatin baa loo jeedaa iyaga tooda marka waxaa laga dhigay mathal iyo shubho midda uu alla la imaanayo qur-aanka oo iyaga shubhadooda lagu baabi-inayana maxaa laga dhigay xaq baa laga dhigay marka tou alla la imaanayo waa xaqoo waa dhab midday iyagu la imaanayaanna waa iska mahmaah iyo qararac beenbeena walaa ya-tuunaka kuula imaan maayaan bimathalin wax shubha ah iyo maahmaah kuula imaan maayaan ilaa hadday kuula imaadaan ji'naaka waanu ku waanu kuula imaanaynaa bilxaqi baan kuula imaanaynaa anagana wa axsana iyo mid ka wanaag badan tafsiiran xagga tafsiirka ugaga wanaag badan ayaanu kuula imaanaynaa marka wa axsana tafsiiran ay bayaanan wa tafsiilan bayaanka iyo tafsiilka mid kaga wanaag badan ayaan kuula imaanayna ayb meeshan marka aayaddaani wax kasta oo gaalku la imaado shubha ah qur-aanka qofka hadduu aada u fahmo sunnada nebiga uu fahmo caqligiisana qof caqli badanna uu yahay shubhadaa jawaaba u helaa qur-aankiibuuna uga dhexelayaa ama sunnada uga helayaa ama qawaacidda guud ee qur-aankay sunnada looga ayuu ka indilaaqayaa markaasuu jawaab u helayaa aayaddu marka maahan keliya kuwii mushrikiinta carabta ay keeni jireen bis ma ahan maanta hadda kuwaan joogayaa ka shubha badan dad dhan baa waxaa loo qaybinaya inay diinta bartaan bis mana aha muslimiin dadkan mustashriqiinta la yidhaha ama orientalistka kuwan marka orientalistayaalka oo oo daraasaatu sharqiya iyo barto carabta iyo islaamka iyo daraasaadkooday bartaan mustashriqiintaas qaarkood diinta yani say u barteen waa yaabaysaa ninkan sabar badanaabaa isleedahay wuxuusan aaminsanayn sidaa u baranayn qaarkood baa turaadka islaamka oo makhduudaadka islaamka aad u kala yaqaana qaar baaba xataa kutubta qaar iyagaba soo daabaco soo bixiyey oo kutubta marka inay soo bixiyaan iyaga marka maahan inay wax zaa'id ku darayaan naqsi inay la imaanayaan iyo sidaas ma aha dabcan waa og yihiin taas inay iyagu ku fashilmayaan sideedana ogow ninka gaalka ahe heerkaas gaaray inuu fashilmo ma jecla si fudud inuu ku fashilmo wuxuu sameynayaa marka turaadkii maxaa yeeley wuxuu ogsoon yahay meeshan makhduudkan halkan yaallo ou hayo kitaabkan meelo kalena inuu yaallo si fudud baa loo ogaan karaa marka inuu wax ku daray inuu nuqsaamiyo walidaalika waxaad arkaysaa ma sameynayaan qaarkood marka boqolaal sano ka hor kutub ay iyagu dabcad ay geeyeen markaad makhduudkii iyo iyaga isu eegto waxaaba laga yaabaa yacni si fiican inay uga shaqeeyeen taana waxay iska soo geleeda in allaha la yu-ayidu hada diina birajuli lfaajir bal waxaan aragnay makhduudaadka yaallo dhulalka gaalada iyo kuwa dhulalka muslimiinta yaallo kuwa dhulalka gaalada yaallaa la heli og yahay kuwa dhulka muslimiinta yaal qaar waa la iska bililiqaysanayaa kuwa dowlado baas baaba ku kor fadhiyo oo aanba ogoleynba iyaga kuwa waxaa weeyaan inaad gaartaba ma waa adag tahay laakiin kuwa meeshaas yaal iyaga gaalada ay haystaan lacag unbaa kaa xigta makhduudkana siday u ilaalinayaan waa yaabaysaa qalin oo yacni qalinkan biiraha ee qadda leh lalama geli karo meesha makhduudka yaallo qalin rasaas iyo warqad cad unbaad la tegeyna maxaa yeelay waxay leeyiin qalinkan hadduu dhiiqo makhduudkaanu ku dhibcayaa hadduu ku dhibcona waa tirmayaa leanna waxa wax waqti hore la qoray waa qad iyo lagu qoray baal shimbir iyo lagu lagu qoray kuwana anagu waxaa laga yaabaa de dadkeenu waad ogtihiinoo turaas si fiican anagu maba kusii jirno si fiican uma ilaali karno caleenta iyo sokortaa lagu duubayaa maxaa caleen iyo sokor lagu duubay wax anfac badan oo anfac badan qofku marka calaa kullin marka aad bay waxaas u bartaan laakiin iyaga ujeedkooda waa maxay inay diinka ka qaldaan dadka say uga qaldaayaan marka qur-aankii buu meel kasoo bixinayaa xadiidkii buu kasoo bixinayaa ama wuxuu leeyahy horta xadiidka yaa og siduu ku sugnaaday qoraalkan in lagu kalsoonaan karay in kale qur-aankiibuu shaki kaa gelinaya nidaamkaas waa nidaamka ay u shaqaystaan marka qof mustashriqa shubha ou qur-aanka ku keenaa ma jirto ilaa waxa weeyaan ibdaalinteeda iyo burburinteeda qur-aanka iyo sunnadaa laga helaa iyo dada ninkan kaama caqli badna adiga laftaada haddaad wax badan akriso caqli buu wataa caqli waa uga hortegi kartaa haddaadan adiga wax qaldaynin markaa maanta marka shubhooyinkaas wax ka jawaaba aada loogu baahan yahay leanna itisaalkuna waa iska fududaaday oo dadku siyaabo fududay iskula xiriiraan haddii aan dadka caamada marka shubhooyinka laga celinin halis baa dad badanba diinka u ka gelaa walaa ya-tuunaka kuula imaan maayaan bimathalin mahmaah ama shubho ilaa ji'naaka waxaanu ku ilaa hadday kuula imaadaan ji'naaka bilxaqi baan kuula imaanaynaa xaqii wa axsana iyo wax ka wanaag badan tafsiiran xagga caddaynta iyo bayaanka kaga wanaag badan waxay iyagu keenayaan yacnii tooda iyo middan middan baa aada waadix u ah waay tan xaqa ah ee alla xaggiisa ka imaanayso aladiina yuxsharuuna calaa wujuuhihim ilaa jahannama ulaaika sharu makaana waadaluu sabiila hum iyagu aladiina kuwii weeyaan yuxsharuuna aanu soo kulminaynay calaa wujuuhihim maashiina xaal ay yihiin kuwii soconayo calaa wujuuhihim wajiyaalkooda korkooda kuwii ku soconaya iyagoo ah ilaa jahannama jahaname intii ka ah aanu kusoo kulminaynay ulaaika kuwaadaa sharun iyaga ayaa shar badan makaanan ay makaanatan xagga darajada wa adalu iyagaa dhumid badan sabiilan xagga jidkana iyagaa ku dhumid badan aladiina hum iyagu aladiina kuwii weeyaan yuxsharuuna la soo ururinayay calaa wujuuhihim wajiyaalkooda iyagoo ku socdo xaal ay ku socdaan ilaa jahanama jahaname intii ka ayaa loo soo ururinayaa ulaa-ika kuwaadaas sharun iyagaa shar badan oo xumaan badan makaanan makaanatan xagga darajada wa adallu iyaga ayaa dhumitaan badan sabiilan xagga jidkana iyaga ayaa ku dhumid badan walaqad aataynaa muuse alkitaaba wajacalnaa macahu akhaahu haaruuna wasiiraa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe aataynaa muusa muuse waxaanu siinay alkitaaba baan siinay waa towreed wajacalnaa waxaanu ka yeelnay macahu isaga la jirkiisa akhaahu walaalkii haaruuna haaruun ahaa wasiiran baan uga dhignay ayaanu ka yeelnay wasiir garab ayaan uga dhignay wasiirnimadu marka ma anfinaysa risaalo isagoo garab u ah ayuu haddana rasuul ahaa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah aataynaa muusa muuse waxaanu siinay alkitaaba wajacalnaa waxaanu ka dhignay macahu isaga la jirkiisa akhaahu walaalkii haaruuna haaruun ahaa wasiiran baanu ka dhignay mid isaga garab u ah faqulnaa waxaanu nidhi idhabaa taga ila alqowmi qoladii intii ka ah taga aladiina qolada oo kadabuu biaayaatina aayaadkeenna beeniyey qoladaa aada oo u taga waa fircawn iyo dadkiisii fadam marka way u tageen xaqii bay diideen fadamarnaa waan baabi'inay hum iyagii tadmiiran burburin baan burburinay marka waa xaaqnay iyagii dhan iyagoo dhanba suurat lacraaf iyo ana ugaga soo ayaa alla uga soo hadlay halkaasaana kusoo marnay wa qowma nuuxin wadamarnaa waxaanu baabi'inay qowma nuuxin nuux qowmkiisiina waan baabi'inay lamaa markii kadabuu ay beeniyeen alrusula rusushii markay beeniyeen aqraqnaahum waan maashaynay wajacalnaahum waxaanu ka dhignay linnaasi dadkii waxaanu uga yeelnay aayatan aayad ay ku cibro qaataan wa actadnaa waxaanu u darabnay oon u diyaarinay lildaalimiina kuwa dulmiga falo cadaaban cadaab ayaanu u diyaarinay cadaabka oo aliiman muliman xanuujinayo nuux marka isagana qowmkiisii waa ka alla ka hadlayo wuxuu yihi wa qowma nuuxin wadamarnaa waanu baabi'inay qowma nuuxin nuux qowmkiisii baanu baabi'inay lamaa markii kadabuu ay beeniyeen alrusula hal rasuul bay beeniyeen maxaa alrusula loo yidhi hal rusul haddii la beeniyo rusushoo dhan in la beeniyay la mid tahay saa darteed marka yahuud mu'miniin maba noqon karaanba sababtoo ah nabiyullaahi moxamed iyo nabiyullaahi ciisa bay beeniyeen muusena marka waa beeniyeen nasaaradu mu'miniin ma noqon karaan leanna ciisay rumeeyeen say sheegayaan nabiyullaahi maxamedna waa beeniyey ninkii hal nebi beeniyena rasuul oo dhan waa beeniyey marka mu'miniin lama dhihi karo markaa suuragal ma noqon karto inaad tiraa anugu ambiyada mid midna waa rumeeyey midna ma rumeynin suuragal maa dadka marka hadal xoogaa ay iska caadeysteen baa jiro dadka markay rabaan nin walbaa dariiqiisii ha ku socdo markay rabaan inay yihaahdaan bay waxay yihahdaan ciisa bidiin muusa bidiin soomaalida ciisa bidiin muusa bidiin laba diin may kala haysteen ciise iyo muusa khalad waay arrintaan nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi ciisa hal diinay haysteen iyo nabiyullaahi moxamed ba nacam waa diinul islaam marka maxaa u leedahay ciisena dariiquu ku socday moxamedna dariiquu ku socday waa muusena dariiq buu ku socday aad bay khalad u tahay nacam ma aqaan anoda wax laga meel laga keenay ma aqaan malaha carabta qaarkood dad iska juhaalo carabta kamid a laga yaabaa in laga maqlay nacam marka saasaa alrusula loo yidhi aqraqnaahum aqraqnaa waan maashaynay hum iyagii wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay linnaasi dadkii waxaanu ugaga dhignay aayatan aayad baanu uga dhignay dadkii uga dhignay oo lagu cibro qaato wa actadnaa waan diyaarinay lildaalimiina daalimiintii waxaan u diyaarinay cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman muliman xanuujinayo wacaadan wathamuuda waasxaaba arasi waquruunan bayna dalika kahiira wadamarnaa waanu baabi'inay caadan reer caad wathamuuda thamuudna waan baabi'inay wa asxaaba arasi ceelka dadkiisiina waan baabi'inay iyaguna wa quruunan quruunna waan baabi'inay beyna dalika reer caad iyo asxaaburasi dhexdooda ahaadeen ayb kuwaas oo kahiiran aada u fara badanna waan halaagnay wacaadan wadamarnaa caadan caad ayaanu baabi'inay wathamuuda thamuudna waan baabi'inay reer thamuud wa asxaaba arasi ceelka dadkiisiina waan baabi'inay asxaabu rasi marka arras asalkiisu waa ceelka aan dhagax lagu wareejinin ceelka marka raar loo sameeyo raar oo dhagax iyo wax loo yeelo ee lasoo dhiso ceel waayo waa bi-il arrasuna marka la yidhaha waa marka inta la qodo aan la dhisinoo dhagax iyo waxba lagu wareejinin way qoladan marka asxaabu rasi laleeyahay waa ayo wahb ibnu munabih oo kale wuxuu leeyahay qoladan waa shucayb qowmkiisii qolo kale waxay leeyiin waa asxaabulukduud kuwa kale waxay leeyiin dad nebi ambiyada ilaahay ka mida loo diray oo beeniyey oo ceelkaasi lagu wada duugay waayo iyaga dhan siday ahaataba marka waa un qolo kafara ah gaalo ah oo markaa nebigoodii diiday wa asxaaba rasi ceelka asxaabtiisii kuwaana waan baabi'inay wa quruunan quruunna waa baabi'inay wa ahla quruunin qarniyaalo dadkoodiina waan baabi'inay beyna dalika quruunta oo beyna dalika kaagaas dhexdooda ahaaday ahaadeen marka caad iyo waxaa weeyaan thamuud iyo thamuud iyo asxaabu rasi ayb ama caadba ilaa asxaabu rasi qolooyin udhexeeyana waan baabi'inay kuwaasoo kathiiran aada u fara badan wakulan darabnaa lahu lamhaala wakulan tabarnaa tatbiiraa wakulan waxadarnaa waanu u dignay waayo kullan mid kasta kuwaa lasoo sheegay dhammaantood waanu u dignay darabnaa waanu u bayaaninay lahu isaga waanu u caddaynay alamhaala mahmaahooyinkaan u caddaynay wa kullan mid kastaana tabarnaa waanu halaagnay tatbiiran halaagitaan ayaanu halaagnay marka kullanta hore baabulishtiqaal waaye waxaan usoo qadaraynaa marka xadarnaa ama andarnaa ayaa loo soo qadaraya darabnaadaasaa xadarnaa la macno ah hadda leanna taxdiirku iyo darbigu darbu lamhaalku waa isku mid waxadarnaa waanu u dignay kullan mid kasta oo kuwaa lasoo sheegay ah darabnaa waxaanu u bayaaninay lahu isaga alamhaala mahmaahooyinkii ayaanu u yeelnay wa kullan mid kasta tabarnaa waan halaagnay tatbiiran halaagitaan ayb walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe atow kufaaru quraysh baa lagu soo jeestay oo alla wuxuu leeyay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe atow way yimaadeen cala alqaryati qaryadii korkeeda ayay yimaadeen allatii qaryada oo umdirad la roobeeyey matara saw-i xumaanta roobkeeda lagu roobeeyey qoladii dhagaxa samada looga soo diiyey waa qowmu luud ayay qaryadoodii bay imaadeen afalam yakuunuu miyaynan ahaanin miyaynan ahayn iyagu yarawnahaa inay arkayaan miyaynan ahayn kuwo arkayo bal ee kaanuu waxay ahaadeen laa yarjuuna inaynan kaba cabsanaynin nushuuran isu soo kulmi yacni isu soo kulmin in lasoo kulmiyo oo yacni lasoo faafiyo oo banka qiyaamaha la keeno kuwo ka baqayaba maba ahan weyn walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe atow way yimaadeen cala alqaryati qaryadii korkeedii ayay yimaadeen allatii qaryada oo umdirad lagu la roobeeyey matara saw-i dadkeediibaa waxaa lagu roobeeyey roob xun min idaafati sifati ilaa mawsuufiha roob xun ayaa lagu roobeeyey waa qowmu luud kuwaas marka maritaankooda iyo imaatinkooduna markay shaam u socdaan urdun iyay sii mari jireen urdun lafteeda shaam unbay ka mid tahay qaryatu saduum marka meeshaabay ku taalay qaryadii qowmu luud lagu halaagay waa sii mari jireen miyaynan imaanaynin waa qaryadaa waaba tagaane afalam yakuunuu miyaysan ahayn miyaynan ahaanin markaa yarawnahaa inay arkayaan miyaanay aha ahayn iyagu saa miyaynan ahaanin bal ee kaanuu waxay ahaayeen laa yarjuuna inaynan kaba cabsanaynin nushuuran isa soo faafin dhulka markaa qubuuraha in laga soo kicinayo oo qiyaamaha la keenayo kuwaa kuwa ka baqaya maba aynan ahayn waidaa ra-owka in yatakhiduunaka ilaa huzuwan ahada aladii bacata allahu rasuula waidaa haddii ra-owka ay ku arkaan adiga in yatakhiduunaka in yatakhiduuna yeelan maayaan ka adiga kaa yeelan maayaan kaa dhigan maayaan ilaa huzuwan ilaa mahzuwan mid lagu jees jeeso unbay kaa dhiganayaan maxay dhahayaan yaquuluuna waxay dhahayaan ahaadaa kan miyaa aladii kii bacata allaahu alla uu soo diray rasuulan xaal uu yahay rasuul waa kugu jees-jeesayaan kan miyaa midka ilaahay ou rasuulka kasoo ka dhigay sidaabay ku dhahayaan inhu sha'niya kaada wuxuu ku dhowaaday midkani la yudilunaa inuuna dhuminayo can aalihatinaa can cibaadati aalihatinaa ilaahyadeenna cibaadadooda aan caabudayno inuu naga lumiyo ayuubu ku dhowaaday lowlaa an sabarnaa lowlaa haddii lala yahay oysan jirteen an sabarnaa inaan adkaysanay caleyha calaa cibaadatiha aan ku adkaysanay cibaadadeeda aalihadaa cibaadadeeda korkeeda haddii aanan ku sabri lahayn waabana simbiririxi lahaa bay leeyihiin baatilka siduu u degay qalbigooda aragba wa sawfa mar dambe yaclamuuna garan doonaan ay ogaan doonaan xiina marka yarawna ay arkaan alcadaaba cadaabka marka ay arkaan man kumaa adallu dhumitaan badan sabiilan xagga jidka wa idaa haddii ra-owka ay ku arkaan adiga in yatakhiduunaka maa yatakhiduunaka kaa dhigan maayaan ilaa husuwan mid lagu jees jeeso unbay kaa dhiganayaan yaquuluuna xaalay dhahayaan iyagoo dhahayo yaquuluuna waxay dhahayaan ahaadaakan aladii kiimiya bacatha allaahu alla uu soo bixiyey rasuulan isagoo rasuulaka uu soo bixiyey kan miya in kaada inhu sha'niya in mukhafafa min athaqiila waa ismigeedana waa damiiru sha'ni inhu sha'niya kaada wuxuu sigay uuba ku dhowaaday layudilunaa inuu naga dhuminayo can aalihatinaa ilaahyadeena cibaadadeeda laata iyo cuse iyo macbuudyaalkeena inaan caabudnowba ayuu ku dhawaadayba in cibaadadaa uu naga lumiyo ku dhawaaday waa la fiican tahay waxaas kuwan kalena mabaadi'da la fiican waxay leeyihiin mabaadi'da iyo qiyamkeenna iyo ayaa ayay rabaan dadkani inay ku ciyaaraan bay leeyihin oy naga dhumiyaan qiyam marka diina ah akhlaaqa ah tawxiid iyo cibaadada qiyam ah maahane qiyamku maa wax caqligii iyo wax walba ka fog miyaa qiyam noqonaya lowlaa an sabarnaa wuxuu ku dhawaaday layudilunaa can aalihatina inuu naga dhuminayo lowlaa haddii lala yahay yacni haddii aynan jirteen an sabarnaa inaan sabarnay oon adkaysanay inagu calayhaa calaa cibaadatihaa cibaadadeeda aan ku adkaysanay haddaysan ahaa lahayn adkaysigeenna hadduunan jiri lahayn waaba naga dhumin lahaaba ilaahyadeenna caabu cibaadada aan caabudayno wa sawfa marka ada cibaadadii iyo mabaadi'dii iyo waxaa soo gelayo wixii kale akhlaaqdan layska dhuminayo dhan waxaasa soo gelaya wa sawfa mar dambe ayaa yaclamuuna ay garan doonaan ay ogaan doonaan xiina marka yarawna ay arkaan ay arkayaan alcadaaba cadaabka markay arkayaan ayay ogaanayaan man kuma adallu dhumitaan badan sabiilan xagga jidka midka ku dhumitaanka badan markaabay ogaan doonaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed